Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ayaa ku ganacsada kaamamka barakacayasha ee ku yaala magaalada iyaga oo iibiya subagga, khudaarta iyo sidoo kale adeegyo kale. Ganacsiyadan ay samaysteen haweenkan ayaa lacagaha ay ka helaan waxa ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa Riixdu Baanuur uga waramay sida ay u ganacsadaan.
subagaan gadaa subaga waxa waa wax yaryar qof walba waxay gad- rabtaan ka iibiya makoonbada madaalka dhalooyin yar yar eh qof walba caaga qof walba siday rabtaan wax uga gadaa magaaladan kasoo qaada ma waxa iska iska oon iska nolol maalmeedka yar yara waaye moogiye ma galaan wax saaso ma galaan wax kastaan codsan karnaa wax kastaan codsin ugu baahana mar xagga daruuriga raashinka xagga aradka wax kastaan u baahana waxaa ka mida babayga iyo mooska iyo een, qasabka iyo baalka qaraha noloshan waa ka maaraya maasha allah kaamkaa ku iibsada dadka haweenka kaamka joogaan iga iibsada waxaan gadaa dhar ayaan gadaa baatiyaasha googoradaha xijaabada waxyaabahaasaan gadaa aniga walaa waxaan ku gadaa kaamka dhexdiisa iyo gurigeyga xaafadda dhexdeeda dadka xaafadaha oo deriska ah iga iibsadaya ilaahay wuxuu calaf u gasho nolol maalmeedkayna inkastoo waxbarashada iyo waxaas waaweyn aan laga bixi karin oo oon qudaarta iyo hilibka iyo waxaas oon la dirir ay yihiin ilmihii waxbarasho ay rabaan bareeg ay rabaan dhar ay rabaan wadaadka hadda ay qabano uu dhagaxle iska yahay waxaan isiri amaadaba nolosha laga maaray karinba dhagax wax laga keenay oo adiga aad ku dabarataa wixii kale wixii aad ka hesha dharkaas saas ayaa igu dhalisay Inkastoo ganacsiyo yaryar ay haweenkan samaysteen, haddana waxay u baahan yihiin in lagu caawiyo sidii ay u horumarin lahaayeen shaqadooda maadaama aanay ku filnayn lacagaha ay ka helaan waxyaabaha ay iibiyaan.